alxamdu للh رb العاalمين والcاaqبة للمتقين وlا عdوان إlا عlى الظالمين slى اllه وsلم وbارك عlى عبdه ورasuuله محmd وعlى آله صaحbه وsلم تsليimا كثيirا waxaa inoogu dembeeyey axaadiidta ka warramaysay qofku haddii uu towxiidka qiro walow gaalba ha ahaan jira markii hore eh inaan la dilahayn oo laga joogsanayo gaar ahaana xadiidtaa tilmaamaysa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam saxaabigii isagiiyo aabbihiiba uu jeclaa ee usaama ibnu zayd inuu aada iyo aada ugu canaantay dilkaa uu ninkaa shahaatay dilay waxaa kaloo axaadiidta aynu ku soo marray usaamo wixii ku kalifay oo calaa sabiili ta'awul buu ahaa oo qaraa-in iyo waxyaabo badan buu isu geegeeyey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam canaanta aada buu uga adkeeyey oo maxaad laa ilaaha ila allah ku samayn doontaa qiyaamaha markay timaado taasuu ugu celceliyey haddaba saxaabiga usaama ibnu zayd radia allahu canhumaa arrintaa aada buu uga faa'iidey oo waktigii fitanku ay yimaadeen fitankii saxaabada dhex maray oo kale ahaa dagaaladii markaa jamal iyo sifiin iyo kama qeyb gelin qof muslim oo dambana gacan uma qaadin waxaanu markaa ku intifaacay oo ilaahay ku anfacay tarbiyadan rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu siiyey sidaa awgeed baa alimaamu dahabiyu raximah اllah siyarka wuxuu ku odhanayaa siyar اlaclaam annubalaa intafaca usaamatu min yowmi الnabiyi عlيه الصلاaة وسلام إذ yqul lh kيf بlا إلaha إlا الlh ya أsاmة فkف yadh وlزma byth فأxsن wuxuu ku intifaacay oo wax weyn u taray usaama ibnu زayd hadalkaa rasuulka عalayhi الصalaaةu وaسalاam maalintaa uu ku lahaa dabadeeta waktigii fitanku ay yimaadeen gacantiisa ayuu haystay oo qof islaamnimo sheeganaya dhiiggiisa ma daadin gurigiisana wuu iska laasimay waktigii fitanka fa axsana arrinkaana uu ku hagaagsanaayo wanaag buu ku sameeyey sidaa awgeed baa alimaamu albukhaariyu raximahu llah wuxuu ku warinayaa saxiixa markii cali bnu abi aalib waxa weeyaan ugu yeedhay usaama inuu dagaalkii kala qeyb qaato yacni jamal iyo sifiin iyo dagaaladii caynka ahaa ayaa wuxuu u diray mawlihiisii xarmala la odhan jiray xarmalana ka warramay sida saxiixa bukhaariga ku taallo wuxuu yihi arsalanii usaamatu ilaa caliyin usaama ayaa cali ii diray waktigaa fitanku ay jireen iyo dagaaladu wa qaala inahu sayas'aluka al'aana fayaquulu maa khallafa saaxibak waxaanu igu yidhi wuu ku weydiin doonaa hadda cali oo wuxuu ku odhan doonaa maxaa saaxiibkaa reebe usaamee ku dhacay ee macnihii uu nooga hadhay ee uu noo garab joogsan waayey faqul lahu yaquulu laka low kunta fii shidqi اlasadi laaxbabtu an akuuna macaka fiih walaakina hada amru lam arah waxaad ku tidhaahdaa buu yidhi cali cali ow haddii can libaax aada geli lahayd can libaax haddii aada geli lahayd macali meel aada u khatar badan waxaan jeclaan lahaa inaan kula geli lahaa yani arrin halise hadday kugu timaado inaan arrintaa halista ah ee waxa weeyaan aan kaala qayb qaadan lahaa oo aan ku difaaci lahaa ayaan jecelahay ha yeeshee arrinkani dagaalkan inaan ka qayb qaataa oo arrin aanan arag oo aan ii muuqan weyn waaya yacnii dagaaladan inaan ka qayb qaato iima muuqato marka wuxuu u tilmaamayaa inuu jecel yahay cali bnu abi aalib radia allahu canh isla markaa aan uga hadhin karaaha uu karaahiyeysanaya ama uu nacayo ama dhib kale aanay jirin inuu difaaco oo waxa weeyaan dhibaatada ku garab joogsadana yacnii dhibta inuu ka difaaco taana inuu markaa jecel yahay se yeeshee arrintan ay tahay arrin aanu markaa arag oo aanu dee saxu arkahayn waxay markaa shuraaxda bukhaarigu yidhaahdeen sababta kolkaa dagaalkan uga qeyb qaadan waaye usaama waxa weeye sida hadalka imaamu dahabi ba aynu ka soo arkaynay oo kale waa waanadaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu siiyey iyo mowqifka adkaa ee kolkaa gilgile ee aada ugu adkaa rasuulku ku celceliyey calayhi salaatu wasalaam taasi ayuu cashar lama ilaabaana ku qaatay waayah qaala wuxuu uhi wacan cabdillaahi bni cutbata bni mascuudin wacan cabdillaahi bni cutbata bni mascuudin radia allahu canhu cabdullaahi صaxaabi maaha waa taabici weeye waxaana dhalay cutbatu bni mascuud oo cabdillahi bni mascuud baa adeer ruma u ah cabdillaahina rag buu sii dhalay cubaydullaahi ay ka mid yihiin faqiihi qaala wuxuu uhi cabdullaahi samictu waxaan maqlay cumara bna alkhaaabi radia allahu canhu yaquulu xaaluu leeyahay ina naasan dad ayaa kaanuu waxay ahayn yu'khaduuna kuwa lagu qabto bilwaxyi waxyigaa lagu qaban jiray fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam waqtigii rasuulka wa ina alwaxya waxyigina qad inqataca wuu go-ay oo waxyigaa ilaahay soo dejin jiray oo lagu fadeexadaynayo caynkanay odhan doonaan caynkanay samayn doonaan sidanay dadka qaar leeyihiin wainamaa na'khudukum waxaanu idinku qabanaynaa al'aana hadda bimaa dahara lanaa waxa nooga muuqda min acmaalikum camaladiina hadda waxaanu idinkula dhaqmaynaa idinku qabanaynaa waa waxa nooga kiin muuqda faman adhara lanaa khayran khayr qofka noo muujista aminaahu waanu ammaan gelinaynaa wa qarabnaahu waanaanu soo dhoweynaynaa marka aminaahu wey bikasri اlmiim watashdiid الnuun aminaahu amaan baanu siinaynaa waxba u geysan maynaa dhib waqarabnaahu waanaanu soo dhoweynaynaa weliba mar haddii khayr uu ka muuqdo walaysa lanaa min sariiratihi shay-un wixii u qarsoonna waxba noogamay sugnaan oo dee wixii u qarsoon annaga waxba nagamay gelin allahu ilaahay baa yuxaasibuhu ka xisaabinaya fii sariiratihi wixii u qarsoon waman adhara lanaa suu-an xumaan qofka noo muujistana lam na'manhu ma ammaan siinayno walam nusadiqhu mana rumaysanayno wain qaala haba yidhaahda ina sariiratahu waxa u qarsoonay xasanatun way wanaagsanta rawaahu lbukhaariy haba idhaahdo waxaan iga muuqduun ha eegine qalbigayga miyaad og tahay wax wanaagsan baan u jeedaa wax wanaagsan baan doonayaaba ha idhaahdee mar haddii waxa weeyaan uu xumaan muujisto taasaa lagula mucaamilay rawaahu lbukhaariyu markaas sidan uu sheegay amiiru lmu'miniin radia allahu canhuna waa sida ay waajibka tahay qof walba in lagula dhaqmo waay oo qofkii khayr muujista iyo sunno iyo itibaac iyo wanaagna kaasaa lagula dhaqmayaa iyo daaco kii shar muujista kufri iyo waxa weeye munaafiqnimo iyo bidca iyo waxa weeyaan itixaan isna taasaa lagula mucaamilaya saxna maaha qofku intuu wax qaldan sameeyo ama wax qaldan faafiyo ama wax qaldan ku hadlo inuu yidhaahdo qasdi wanaagsan baan ka leeyahay oo ujeeddo fiican ayaan u jeedaa waayo qofku hadduu ujeeddo fiican yahay waa inuu markaa hadal fiican oo saxa oo sharciga aan khilaafsanayna uu ku hadlo uu ku cabiro weeye qaala baabu lkhawfi haadaa baabu lkhawfi khawfka baabkiisii weeye qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yihi wa iyaaya farhabuun khawfka waxaa la yidhaahdaa fazacu lqalbi min makruuhin yanaaluhu aw maxbuubin yafuutu qalbigu inuu ka argagaxa ayaa la yidhaahdaa wax markaa uu ka baqanayo inuu ku dhaco ama uu soo haleelo ama waxa uu jecel yahay oo uu ka baqanayo inuu dhaafo markaa khawfka hadda loo jeedaana waa alkhawfu min allah ilaahay jala wacalaa in laga boqo arrintaasina waa laabud qofkana kolba inta iimaankiisu uu leegyahay baa alla kacabsigiisuna leegaada ofkii markaa aanaan iimaanbahaynini dee cabsi ilaahay kaa kuma jirto qofkii iimaankiisu daciif yahayna cabsidiisa ayaa daciif noqonaysa ka iimaankiisu qawi uu yahay oo uu xoog badan yahayna alla kacabsigiisa ayaa xoog badnaanaya qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yihi wa iyaaya aniga un farhabuun iga baqa wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi ina baطsha rabbika qabashada rabbigaagu la shadiida waa mid daran wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wakadalika sidaas weeye sidaas oo kale weeye akhdu rabbika qabashada rabbigaagu idaa akhada marka uu qabta alquraa magaalooyinka macnii ehelkeedaa loo jeedaa wahiya iyada oo daalimatun dulmi samaysay gaalnimo iyo xadgudub iyo xumaan iyo fujuur iyo rusushii oo la beeniyo iyo lala dagaalamo wahaakada ina akhdahu ilaahay qabashadiisu aliimun waa mid xanuun kululoo shadiidun daran ina fii daalika arrinkaa waxaa ku sugnaaday la-aayatan cibra ayaa ugu sugnaatay liman cidda khaafa ka baqanaya cadaaba alaakhirati cadaabka aakhira daalika kaasi oo qiyaamaha ahi yowmun maalin weeye majmuucu lahu naasu dadka loo soo kulminayo wadaalika kaasi yowmun mashhuud waa maalin la imanayo oo dadka oo dhan la keenayo qofna aanu ka maqnaanayn weeye wamaa nu-akhiruhu u dibdhigi mayno ilaa liajalin ay ilaa liintihaayi ajalin muddo dhammaanshaheed mooyaane muddadaasoo macduudin tirsan muddo tirsan oo ilaahay jala wacalaa uu ugu talagalay wuu og yahay oo go-an dhammaanshaheed baa ilaahay u dibdhigayaa kana soo hormari maayo kana dibdhici maayo yowma maalinka ya'ti uu imanayo qiyaamahaasi laa takalamu ay laa tatakalamu hadli mayso nafsu nafina hadli mayso ilaa biidnihi ilaahay idankiisa mooyaane ilaahay uu u oggolaado mooyaa naf hadlaysaa maalinkaa ma jirto wa minhum dadkii waxaa ka mida shaqiyun mid guuldaraystay oo ahlu naara waa saciiday wa minhum saciidun waxaa kaloo ka mida mid badrhaadhay oo ahlu janna a jacalana allahu minhum faama aladiina shaquu fafi nnaari lahum faama aladiina kuwa miyaa shaquu guuldaraystay fafi nnaari naarta ayay ku jiraan lahum waxay ku leeyihiina fiihaa dhexdeeda safi zafiirun wa shahiiqo yacnii zafiir bay ku leeyihiinoo waa neefta in layska soo saaro oo waxa weeye layska guro shahiiqna waa in neeftii haddii allaba kuu roon yahay la qaato oo la jiido weeye marka hiinraag bay ku leeyihiin oo halkaa naartaasay ku cabaadayaan oy ku hiinraagayaan ciyaada biاllah wa qaala tacaalaa waxaa kaloo rabbi uu yihi wayuxadirukum allahu nafsah marka aayaadkaa qofka inuu iimaan qalbigiisa ku jiraa cibra ugu sugan iyo wax ku qaadasho maalinkaasaa imanayo inaga dambeeya dhammaanteen waana maalinka la doonayo qofka mu'minkaa inuu maskaxdiisa iyo maankiisa ku jiro aanu iloobin yaa ikhwaan una diyaar garoobo wa qaala tacaalaa waxaa kaloo rabbi yidhi wayuxadirukum allah ilaahay wuxuu idinka digayaa nafsahu naftiisa ayuu rabbi jala wacalaa idinka digaya wayuxadirukum allahu nafsah oo wixii ilaahay jala wacalaa uu idinku cadhoon lahaa isla markaana uu idinku ciqaabi lahaa ayuu idin diidan yahay oo uu idin caddaynaya idin le waxay waxaa iska eega waqaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi yowma maalinka yafiru lmaru qofku uu ka carari doono min akhiihi walaalkii wa ummihi iyo hooyadii iyo wa abiihi aabbihi saaxibatihi iyo xaaskiisa iyo wa baniihi carruurtiisa likulli imri'in qof kasta waxaa u sugnaadayo minhum kuwaa ka mida yowmaidin maalintaa shanun arrin yuqniihi kaaftoonsiinaya arrin ku filan baa maalintaa u sugnaaday oo mashquulinaya markaa dadkii adduunyada isugu dhawaaya had iyo jeer aan kala faaruqi jirin baa maalintaa kala yaacaya waxay taasi ku muujinaysaa shiddat lhawl dhibaatada maalinkan taagani inta ay leeg tahay iyo xaddigeedu siduu sarreeya wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi yaa ayuha nnaasu dadow itaquu ka baqa rabbakum rabbigiin ka dhowrsada ina zalsalata saacati gariirka saacaddu shay-un shay weeye shaygaasoo cadiimun weyn yowma maalin baa i gariiri tarawnaha arkaysaan tadhalu iyadoo iloobaysa kullu murdicatin mid kasta oo wax nuujinaysay camaa ardacat waxay nuujisay watadacu way dejin oo way dhigi kullu daati xamlin mid kastaoo uru saaxiibine xamlaha uurkeeda wa taraa waxaad arkaysaa annaasa dadkii oo sukaaraa ay kaanahum sukaaraa aada mooddo inay waalwaalan sirkhaansan yihiin oo sida ay markaa waxba aanay u kala garanahayn iyo siday u asqaysan yihiin baad mooddaa inay kuwo khamri cabay oo sirkhaansan yihiin wamaa hum mana aha iyagu bisukaaraa kuwo sirkhaansan walaakina cadaab allaahi ha yeeshe cadaabka ilaahay ayaa shadiida daran cadaabka ilaahay bay sidaa la yihiin wey aayad kaloo qur'aan ah waa ka ilaahay yidhi muhطiciina muqnicii ru'uusihim laa yartadu ilayhim طarfuhum waafidathm hawaa soo ma aragti waafidathm hawaa marka yoomkaa weeye waa midka baqasho mudan wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi waliman cid waxa u sugnaatay mankaasoo khaafa ka baqay maqaama rabbihi soo horjoogsiga rabbigii jannataani laba janno waqaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi waaqbala bacduhum wa aqbala wuu soo qaabilay bacduhum barhkoodba calaa bacdin barhka kaleu soo qaabilay waa ahluljannahiiyo yatasaa'aluuna xaalay wax isweydiinayaan oo iswaraysanayaan sidaa dadka wada shaahaynaya ama sharaabka wada cabaya ay isu waraystaan oo kale iyagoo isu waraysanaya qaaluu kolkaasay yidhaahdeen innaa anagu kunaa waxaanu ahayn qablu hadda ka hor fii ahlinaa ehelayadadiya markaanu dhex joognay mushfiqiina kuwa baqanayaanu ahay cadaabka ilaahay baanu ka baqanayna iyo ciqaabkiisa famana allahu calaynaa ilaahay wuu noo nicmeeyey wawaqaanaa wuxuu naga ilaaliya cadaab asamuum cadaabka markaa wax gubaya ee hoos ugu daadegaya qofka inaa anagu kunaa waxaanu ahayn min qablu hadda ka hor nadacuuh kuwa caabuda ilaahay baanu caabudi jira oo baryi jira inahu maxaa yeelay ilaahay huwa albaru waa allaha samafalka badan ee wanaaga badan ee alraxiimu raxmadda badan qaala walaayaatu aayaduhu fi lbaabi baabka xaalay ku saabsan yihiin kahiiratun jiddan aad bay u badan yihiin macluumaatun waana kuwa la yaqaano waalgaradu ujeeddada hadda aynu ujeednaana alishaaratu ilaa bacdiha waa barh ka mida inaynu tilmaano waqad xasala qaradkaasina waa dhacay oo markaa waa soo xasilo waa sheegay waama alaxaadiidu dhinaca axaadiidtana fakaiiratun jiddan aad bay u badan tahay fanadkuru waxaynu sheegaynaa minhaa iyada waxaynu ka sheegaynaa xaggeeda arafan yani daraf iyo dhinac baynu ka sheegaynaa in ka mid ah wabilaahi tawfiiqu sidaa sheekhu sheegay weeyaanoo dee qur-aanku siduu qiyaamaha uga warramaya iyo aakhira iyo jannada iyo naarta fii qur-aanka akhriyayba uu garanaya waxaanad yaqiinsanaysaa dee mustaqbalka dhabta ah inuu halkaa yahay isla markaa ay tahay in loo diyaargaroobo waxaa kaloo qofka mu'minka ahi uu arkayaa maalmahan kooban ee adduunyada la joogo ee iska aadka isaga kooban inaanay qofka ka mashquulin oo aanay ilowsiin halkaa loo socdo ee dhabta ah ee qofkii guulaysta ee janno galayna uu xaqiiq ahaan yahay ka saciidka ah kii waxa weeyaan guuldaraystayna uu yahay xaqiiq ahaan ka shaqiga ah ee guuldaraysta qaala وعan iبn mascuudi radيa اllahu عanhu qaal abu cabdالraحman iبn mascuud wuxuu yihi xadaثanaa rasuulu الlahi slى الlahu عalayhi waslm rasuulka ilaahay baa noo waramay waa meelaha muxadisiintu ay ka qaateen marka culimmadu xadiidka ay kala warinayso inay xadahanaa isticmaalaan wahuwa rasuulka ilaahay asaadiqu runlowgii buu ahaa kii runta sheegi jiray almasduuqu runtana loo sheegay wuxuu nooga warramay ina axadakum midkiin dadka haddaa tihiin yujmacu waxaa lagu kulmiyaa khalquhu abuurkiisa bibaطni ummihi caloosha hooyadii arbaciina yowman afartan maalmood ayaa lagu kulmiyaa nuطfa ayaa halkaa ku taalla nusakha matbuuca ah muxaqiqu wuxuu leeyahay asalka kitaabkana kuma taallo ee makhduudka ah saxiixeynkana kumay soo aroori uma yakuunu wuxuu noqdaa calaqatan xabad xinjira ayuu ahaadaa mihla dalika afartankaas oo kale markaa nudfatan marka la akhriyeena yujmacu khalquhu fii baطni ummi yujmacu waxaa lagu kulmiyaa khalquhu ay maa yukhlaqu minhu qofkii waxa laga abuurayo fii baطni ummihi caloosha hooyadii baa lagu kulmiyaa arbaciina yowman afartan maalmood nudfatan xaaluu candhuuf yahay uma dabadeetana yakuunu wuxuu ahaadaa calaqatan xinjir mihla dalika intaasoo kale afartan kaleu haddana xinjir yar ahaadaa uma yakuunu mudqatan haddana waslad yar buu ahaadaa mihla dalika intaasoo kale afartan kale saddex afartan ayuu kulba dowrkaa iyo marxaladdaa marayaa saddexdaa afartanna waa afar bilood ama boqol iyo labaatan habeen boqol iyo labaatanka habeen markuu joogo waa waktiga ay dumarku dareemaana ilmuhu uu dhaqdhaqaaqa sameeyo uma dabadeetana yursalu waxaa loo soo diraa almalaku malag baa loo soo diraa malagii u qaabilsanaa raximka iyo maaragtay wixii la mid a wayanfuqu wuxuu ku afuufaa fiihi dhexdiisa aruuxa naftii buu ku afuufaa naftuna waa makhluuqa kamida makhluuqaadka ilaahay kayfka ay tahayna ma garanayno wa yu'maru waxaana la faraa malagaa biarbaci kalimaatin ay bikatbi arbaci kalimaatin afar kelmadood qoristood baa la faraa bikatbi risqihi arsaaqdiisa inuu qoro ayaa la faraa ilmahan caloosha ku jira afarta afar saddexda afartan jiray arsaaq wixii uu yeelanayo iyo wa ajalihi ajashiisa waktiga uu gaadhi doono wa camalihi camalkiisa wuxuu samayn doono wa shaqiyun ay wa annahu shaqiyun iyo inuu yahay mid shaqi ahoo guuldaraysan aw saciidun ama mid badrhaadhi oo guulaysan oo jannada geli taana qor baa la idhaahdaa markaa taqdiirka noocan ah waxa weeyaan waa taqdiir macnii tafsiili ah oo qof walba gaarkiisa markuu heerkaa maraayo caloosha hooyadii uu ku jira ayaa gaarkiisa arrimahan loo qorayay shaki maloo arrimahani horena way usii qoraayeen oo lawxulmaxfuudka way ku qoraayeen marka waa taqdiirka la idhaahdo ataqdiiru اlcumri taqdiirka cumriga loo nisbeeyey ee qof walba la qoraayo waktigaa wuxuu mudan doono ayuu xadiidkani asal u yahay oo uu tilmaamaya ma fahanta oo taqdiirka ilaahay jala wacalaa uu wax qadaro mid waa mid caam ahoo wax walba uu koobsanaya lawxulmaxfuudkuu ku qoray markii hore jumlatan wa tafsiilan cirka iyo dhulka intaanu abuurin konton kun oo sano ka hor wax walba halkaasuu ku qoray jamiicu alxarakaati wasakanaat waay haddana qof walba gaar ahaantiisa waktigan wixii isaga quseeyay si gaaraa loo sii qoraya haddana taqdiirkani markaa taqdiiru lcumri weeyi haddana sanad walba wixii dhacayo gaar ahaantiisa habeenka la idhaha laylatulqadriga ayaa si gaara loo sii qadaraya loo sii qoraya oo isagana taqdiiru lxawli baa la idhaha haddana maalin walba wixii dhacayo gaar baa loo sii qorayaayo ataqdiiru lyawmi baa la idhaha waxaa loo daliishaday kula yawmin huwa fii shan soo ma aragtid waaya markaa xadiidku wuxuu ka mid yahay usuusha iyo adilada waaweyn ee tusinaysaa ihbaatu lqadar qadarku inuu sugan yahay waxaa kaloo xadiidku waa asal ku yahay maraaxisha iyo marxaladaha ilaahay marinayo qofka abuurkiisa iyo heerarka uu maraayo qofku marka ilaahay jala wacalaa uu umaayo allaha sidaa kuu abuuray ee heerarkaa ku soo mariye ee uurka hooyada kugu arsaaqaye ee haddana dabadda kuu soo saaray ee haddana ku koriyey ilaa awoodda aada yeelatay ood wax kala garatay ood caqli waxa weeye yeelatay ee haddana islaamnimada iyo iimaanka ku waafajiyey ee haddana ku baray waxa weeye inta aada garanayso allahaasaa ah runtii mid la caabudo loo mahadnaqo oo la jeclaado fahuwa aladii allaha ayaan ku dhaartay baa rasuulku uhi laa ilaaha gayruhu mid xaq lagu caabudaa aanu jirin oo isaga aan ahaynie ina axadakum midkiin la yacmalu wuxuu sameeyaa bicamali ahli ljannati ahlujannaha camalkoodu sameeya xataa maa yakuunu ilaa aanu ahaanin beynahu isaga iyo wa beynahaa jannada dhexdeeda ilaa diraacun dhudhun mooyaane ilaa suxul mooye wax kale marka aanu udhexaynin oo u dhowaado ajashiisina ay soo dhowaato markaa xataa maa yakuunu wey aa la godayaa kaanada yakuunuda camalka ahlujannuhu midkiin samaynaya khayrkuu ku dadaalaya waxa weeye ilaa jannadii uu sidaa ugu dhowaanayo wayasbiqu calayhi lkitaabu fayasbiqu calayhi waxa dabadeeto ka dheeraynaya amase waxa ka xoog roonaanaya alkitaabu kitaabkii hore loogu sii qoray oo yasbiqu sidaa aragtaan calaa bay ku gudubtay waayo macnaha yaqlibu bay dhansan tahay dee sharaxaba uu ku sheegayo marka fayasbiqu calayhi ay fayaqlibu calayhi waxa ka xoog roonaanaya alkitaabu kitaabkii hore loogu sii qoray lawxulmaxfuudkana sidii ugu sii qorayd ilaahayna uu hore usii ogaa caloosha hooyadii markuu ku jirayna loo sii qoray baa markaa ka qaalib noqonaysa dabadeeta wuu isbedelayaa karkaarkuu weydaaranaya fa yacmalu wuxuu samaynayaa bicamali ahli nnaari camalka ahlu naarka wayadkhuluhaa naartuu gelaya wa ina axadakum midkiina la yacmalu wuxuu sameeyaa bicamali ahli nnaari camalka ahlu naarka xataa maa yakuunu baynahu wa baynaha ilaa diraacun ilaa isaga iyo naarta suxul mooye wax kalaba aanu udhaxaynin wayasbiqu calayhi lkitaabu kitaabkii hore loogu sii qoray baa ka xoog badanaaya fayacmalu bicamali ahli اljannati camalka ahlujannadu dabeete samaynaya fayadkhuluhaa uu gelaya muttafaqu calayh macani markaa jashiisuba iska dhadhowday baa ilaahay toobadda waafajinaya khayrkuu ku dadaalaya isagoo iimaaniyo camal wanaagsan ku sugan ayuu ay haddi u imanaysaa jannaduusaa ku gelay dadkaana waxaba ka mid ah ninkaynu kitaabka ku soo maray ee rasuulku inoo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam inuu sagaal iyo sagaashan dilay dabadeetana uu doono inuu toobad keeno ee nin iska caabudo hoon cilmi lahayn weydiiyey toobad ma lehay uu ihi maya ee uu boqol kaga dhigay kaw kaga siiyey dabadeetana nin caalimo la tusiyo weydiiyey toobad ma lehay sidaasaa dhacday haa laakiin iskaga tag meeshana waa dhul xune xaggaa wanaagsan qabo wadeetana waxa weeyaan dhintay adigu xadiidka waa inagii soo marray bituulih ka ninkaasi muxuu ku jiray yani nin dadka iska laayuuha ogaan isaga laynaya oo maaragtay dee dembiyada intaa laaleeg faraa la galay maca dalika aakhiru xayaatihi ilaahay wuxuu waafajiyey inuu toobad keeno oo toobad nasuuxa uu la yimaado sidaasaana markaa uu naartii kaga badbaado jannada uu ku galo haddii la yidhaahdo oo ilaahay jala wacalaa waa raxiim waana shakuur ilaahay jala wacalaa qofkan in badan khayrka samaynaya ee wanaagga ku dadaalaya maxaa toobadda loo seejiyey markii haddiisu ay dhoweyd diintaa la soo arooriya ahlulcilmigu waxay idhaahdeen xadiid kalaa fasiraya xadiidka oo ninkani wanaag buu samaynaya fi ma yadharu linnaas sida dadka u muuqata wanaag buu samaynayay laakiin waxba u qarsoona maala munaafiqnibuu qarsanayay ama balaayo u hooseysay baa jirtay sida riyaa iyo istusiya wax la mid a sidaa awgeed baa qofku inuu ikhlaaska ku dadaalo weeye ilaahay baryo weeye ilaahay xusnu lkhaatima weydiista weeye wax laynoogu khatimi garan mayno si kastoo qofkuu heer wanaagsan u gaadho si kastuu u dadaalo si kastuu u fiican yahay ma garanayo wax loogu khatimi doono rasuulkeenana waxaa ka soo arooray calayhi الsalaatu wasalaam inuu yihi inama alacmaalu biاlkhawaatim qofka kolba waa waxa loogu gebagabeeyo ya kolba waa waxa loogu gebagabeeyo waxaana ahlulcilmigu yidhaahdaan alkhawaatiim miiraahu asawaabiq ama alkhawaatim miiraahu asawaabiq yani waxa weeye had iyo jeer qofka khayr iskaga soo jira ee korkiisa iyo kalkiisaba hagaagsan ee wanaagsan ee ilaahay ka cabsanayo toosan khaatimo wanaagsan in loogu khatimo ayaa la rajeynaya ka shar iyo xumaan iyo balaayo faraa kula jirana in khaatumo xun inuu ku dambeeyo khaatumo xumaystaa looga baqanayo soo ma aragtid qaala wa canhu ay can ibni mascuudi qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam waxaa rasuulka ilaahay yidhi yu'taa bijahannama jahannama ayaa la keenayaa yowmaidin maalinkaasi qiyaame lahaa xaal ay leedahay sabcuuna alfa zimaamin toddobaatan kun oo hoggaan maca kulli zimaamin sabcuuna alfa malakin hoggaan walbana toddobaatan kun oo malag baa haya yajuruunaha waanay jiidayaan rawaahu muslim waa maalinkaa qiyaamo oo jahannamaa la keenayaa iyadoo intaasoo hoggaan leh oo mid walba intaasoo malag ay hayso maxaad u malaynaysaa weynideeda iyo markaa intay leegtay maxaad u malaynaysaa rabbina qur-aanka waa ka ku yidhi kalaa idaa dukat ilardu dakan dakan wajaءa rabuka wاlmalaku safan safan wajii'a ywmaidi bijahannama ywmaidi yatadakaru اlinsaanu anaa lahu dikraa waa maalinkaa jahannama la keenayaa maalinkaasaa qofku isxasuusanayaayo wixii uu sameeyey markaa u xasuusanayaa laakiin maalinkaasi maalin la waansamayo ama la isdabaqabatayn kara ma ahan fursaddii way tagtay qaala وعn النuعmaan بn bashيir radي الlaه عanهma qaala samictu rasuula الlahi slى الlahu عalayhi waslama yaquul wuxuu صaxaabigani yihi waxaan maqlay rasuulka oo leh ina أhwana أhli الnaari ahlu naarka cidda ugu fudud ee ugu sahlani cadaaban xagga cadaabka yowma اlqiyaamati maalinka qiyaame larajulu nin weeye larajulun nin weeye oo rajulkaasi waa isamkii in waa khabarkii inna laamtaa gashayna dee waa laamulibtidaagii bacda daati lkasri tasxabu اlkhabr lamu btidaai naxwu inii lawasar ina ahwana ahli الnaari ahlu naarka cidda ugu sahlan ee ugu fududii cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyaamati maalinka qiyaame la rajulu nin weey ninkaasoo yuudacu loo dhigi doono loo saari doono fii akhmasi qadamayhi ra-is magaadhada labadiisa gumadood ayaa waxaa loo saari doonaa jamrataani laba dhimbilood oo yaqlii minhumaa uu la kari doono dimaaguhu maskaxdiisu ay la kari doonto oo yaqli ay la kari doonto minhumaa labadaasi dhimbiilood dimaaguhu maskaxdiisu maa yaraa umana aaminsana ay maa yactaqid uma aaminsana ana axaddan in qofnaba ashaddu minhu uu ka daran yahay cadaaban xagga cadaabka wa inahu isaguna la ahwanuhum waa ka ugu sahlan cadaaban xagga cadaabka muttafaqun caleyh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka nahu ahlu naarka ka ugu cadaabka sahlan waa kaa yani naartii la dhex quusin maayo o la dhex gelin maayo waxa weeye dhimbiilaha dabka ah ayaa ra-is magaadhooyinka cagaa hoostooda loo saaray ama laba kabo naaroodaa loo laba kabood oo naaraa loo gelinaya sida riwaayad kale sheegayso taasaa dabadeetana uu la karkaraya maskaxdu la fakfaklaynaysaa gubaysa oo shiilaysa maxaad u malaynaysaa ka dabaqaadka u hooseeya la dhigay ka la quusiyey ka barhtanka loogu tuuray nacuudu billaahi min annaar ilaahay baynu jala wacalaa naar ka magan gelayna marka meesha noocaas ah waxa isweydiin leh yaa akhi inaynu ka badbaadayno iyo inaynu gelayno war miyaynu haynaa mise waa maya maya war uma hayno mar haddaanad garanahayn inaad ka baqato ayaa waxa weeye waajib kugu ah sidaasay raggii ragahaana ahaayeen sidaas ayay ahaayeen saxaabadii rasuulka iyo salafkii ummadani ridwaan ullaahi calayh ninkan haddaba ahlu naarka ugu cadaabka sahlani waa abu aalib sida saxiixa muslimka ku soo aroortay ahwanu ahli nnaari cadaaban abu aalibin wa huwa muntacilun binaclayni yaqli minhumaa dimaaguh waa abu aalib oo laba kabood oo naara ayaa loo xidhayaa kolkaasaa sidaa lagu cadaabayaa maskaxdu ay halkaa ka faklaynaysaa karkaraysa qaala wuxuu uhi wacan samurata bni jundubin radia allahu canhu ana nabiy allahi nabigii ilaahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi minhum dadkii waxaa ka mida man taakhuduhu mid ay qabanaysa annaaru naartu ilaa kacbayhi ilaa qonofyadiisa ay u qabanayso wa minhum waxaa kaloo ka mida man taakhuduhu mid ay u qabanayso ilaa rukbatayhi ilaa labada low wa minhum waxaa kaloo ka mida man taakhuduhu mid ay u qabanayso ilaa xujsatihi gunti xidhkiisa ilaa halkaas inta ama gunti xidhka wa minhum waxaa kaloo ka mida man taakhuduhu mid ay u qabanayso ilaa tarquwatihi ilaa kalxantiisa oo halkaa kalxama ay gaadhayso rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku weriye markaa dadkii naarti waxaynu ka qaadanaynaa inay darajooyin tahay kala sarsareeya sidii dadku u kala camal xumaayeen ayaa qofba meel bay u joogsanaysaa mida ilaa anqowyada u joogsato mida ilaa jilbaha u qabato mid waxa weeyaan markaa ay ilaa halkaa guntigu laga xidha ay u qabato miday ilaa halkaa u qabato miday liqdaba oo gunteeda waxa weeye la geeyo saasaa lagu cadaabaya ilaahay meesha aynama geeyo qaala wuxuu uhi alxujzatu macqidu lisaari xujzada waxaa la idhaahdaa halka guntiga lagu gunto ee taxta surati xundhurta ka hooseyso waa halkaa jidhka bartankiisa qaala wtarquwatu tarquwaduna bifatxi taa'i wadami lqaafi atarquwa hiya alcadmu waa lafta aladii laftaasoo cinda huqrati naxri godka dhuunta ku dhow ee agtiisa ah godkaa dhuunta dee daloola ama yaro godan labadaa lafood ee hareeraha ka kala xigee tarquwataan la ydhaha xagga midig iyo xagga bidix uqraduna waxa weeye waa bidami tha uqra aniga haqra buu qoraya lakin waa uqra walilisaani qofkuna wuxuu leeyahy tarquwataani laba kalxamood oo fii jaanibayi naxri dhuunta labadeeda dhinac ku yaala oo waa laftaa garabka iyo ama degta iyo dhuunta udhaxaysa lafta halkaasay dadka qaar u qabanaysa qaala wuxuu uhi وعn iبn cmr radي الlahu canهuma ana rasuula الlahi slى الlahu عalayhi waslama qaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi yaquumu الnaasu dadku waxay usoo kacayaan lirabi اlcaalamiina ilaa rabi اlcaalamiina rab اlcaalamiin bay usoo kacayaan macnii xabaalahood iyo halkay ku jiraan bay ka soo kacayaan taasina waa m mid ka mida sababta qiyaamaha qiyaamo loogu magacaabay alqiyaama waa ti kacaysi ka maxaa qiyaamaha qiyaamo loo leeyahy maxaa kacaya waxaa kacaya yaquumu الnaasu min alqubuur lirabi اlcaalamiin dadku horta xabaalahay ka soo kacaya sida xadiidkan iyo aayadda qur-aankaahii aynu ku aragno alaa yadunu ulaaئika anahum mubcuثuuna liywmi caظiim ywma yaquumu الnaasu lirabi اlcaalamiin laba sidaas oo kale alashhaad markhaatiyadii baa maalintaa kacayo oo ciday ku marag furayeen ku marag furayo ku markhaati kacayo wa yowma yaquumu lashhaada ilaahay waa ka yidhi jala wacala kadalika waa maalinta miisaanada xaqa a la joojinayo la taagayo wanadacu lmawaasiina alqisطa liyowmi اlqiyaama waaya yaquumu naasu dadku waxa ay ukaa usoo kacayaan lirabbi اlcaalamiina rabbiga caalamka oo dhan iska leh maalinkaa qiyaame xataa yagiiba ilaa uu ku libdho axaduku midkood midkood fii rashcihi dhididkiisa ilaa uu ku dhex libdho ilaa ansaafi udunayh ilaa dhagaha barhtankooda itafaqu calayh oo midkood baa dhididkiisa markaa dhex galaaya ilaa dhididkiisu halkaa dhagaha markaa u soo gaadho xadiid kaloo afka sheegaysana waynu arki doonaa ismana diidana waayo afka iyo dhagu waysma yihi qaala wuxuu uhi warashcu rashxiguna alcaraqu dhididka wey markaas sababtuna waxa weeye dee cadceeddii baa la soo dhaweynayaa in badanna waa la taagnaanaya dadkaa dhididayo dabadeetana dhididkii ee qofba meel u gaadhayo xataa yagiiba ilaa uu quuso uu ku tago axaduhum midkood yani ku libdho fii rashcihi dhididkiisa dhexdiisa ilaa ansaafi luduneyn ilaa dhagaha barhtankooda qaala wacan anasin radia allahu canhu qaala khaطba rasuulu اllahi rasuulka ilaahay wuxuu khudbadeeyey salى اllahu alayhi wasalama khudbatan khudbad maa samictu milaha qaطu iyadoo kale weligay aana muqa sidaynu hore usoo sheegnay khudbadaha rasuulkuna labay ahaayeen oo qaarna waxay ahaayeen khudbadahan dee mawsimka iyo madasha leh sida khudbadaha ciidda kuwa jumcaha iyo khudbadaha dee markaa la yaqaan kuwa xajka iyo khudbadana waxay ahaan khudbado ee marka loo baahdo ee munaasaba ay keensata rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu jeedin jiray khudbadaadu xeel dheer buu jeediyo faqaala wuxuu uhi low taclamuuna haddaa ogaan lahaydeen dad yahow ma aclamu waxaan ogahay la daxiigtum waxaad qosli lahaydeen qaliilan iyo wala bakaytum waxaanad ooyi lahaydeen kaiiran in badanna waa ooyi lahaydeen faqaطaa waxay dabooleen asxaabu rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalama asxaabtii rasuulka ilaahay wujuuhahum wejiyadooday dabooleen oy sidaa mara marya ugu astureen walahum iyagoo oo leh khaniinun iyagoo markaa gooh leh yani ee cod sanqada ka soo baxaya iyagoo leh oo ooyaya ayay wejiyada dabooleen muttafaqu calayh qaala wa fii riwaayati wa jaa fii riwaayati balaga rasuula allah rasuulka ilaahay waxaa soo gaadhay salى اllahu alayhi wasalam can asxaabihi xagga asxaabtii shay un waxbaa ka soo gaadhay ahun markaa inay wax isdhimeen wakhaaba kolkaasuu khudbadeeyo faqaala wuxuu uhi curidat calaya aljannatu wannaaru jannada iyo naartaba waa laysoo bandhigay falam ara maan ara kalyowmi maanta oo kale fi lkhayri xagga khayrka iyo wa shari xagga sharka maanta oo kale ma arag oo jannadiiyo naartiibaa labadaba la tusiyeyoo dee jannaduna waa khayr oo dhan waa khayrkii halka ugu weyn naartuna waa sharka halka waxa weeye ugu xun marka falam ara maan ara kalyowmi maanta oo kale fi lkhayri xagga khayrka iyo washari xagga sharka sidaan u arkay maanta oo kale wax la mida ma arag walow taclamuuna haddaa ogaan lahaydeen maa aclamu waxaan ogahay ladaxiktum waa ay qosli lahaydeen qaliilan in yar walabakaytum kaiira in badanna waa ooyi lahayd ma ataa kuma iman calaa asxaabi rasuuli illaahi asxaabta rasuulka sala allahu alayhi wasalama yowmun maalin ashaddu minhu kaga daran qadaw waxay dabooleen ru'uusahum madaxyadoodii walahum iyagoo leh khaniinun khaniin iyagoo leh yani oohinun sanqada kasoo baxayso ay hiqiiq leeyihiin qaala wuxuu uhi alkhaniinu bilkhaa'i lmucjamati huwa lbukaau waa oohinta maca gunatin sanqa ka hadalla uu la socdo iyo wa intishaaqi sawti codka in markaa laga qaato min alanfi sanka ka adigu calaa kulli xaal iyagoo ooyayo weeye iyaga oo ooyaya waxaa markaa xadiidka laga qaadanayaa saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim siday u qalbi jilicsanaayeen siday u cilmi badnaayeen siday hadalka ilaahi iyo rasuulka ugu dhaqsan jireenee si deg dega ay u ajiibi jireen waanada iyo waxusheeguna u raadayn jire rasuulkana calayhi salaatu wasalaam hadalkiisu dee nuur buu lahaay oo qulubtuu gaadhi jiray marka waanadaasi way saamaysay oo maalinka ah aada bay u ooyeen raggii rag ahaa waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka aakhiro xasuusan ahwaashiiyo dhibaatooyinka maalinka qiyaame inaga horeysa ina sugaysa xasuusan sakaraadkii iyo su-aashii qabriga xasuusan qofkaa inuu qosolkiisu yaraanayo oohintiisuna ay badanayso bilcagsi qofka iska kaafilka ah ee qafladaysan ee aan maaragtay iska qabar maadaarka ah qofkaasi ayaa qosalkiisuna badanaya oo intiisuna ay yaraanaysa ama meeshaba ay ka baxayso qaala وعan الmiqdaadi radيa الlahu عanhu qaala samictu rasuula الlah salى الlahu عalayhi waslama yaquul wuxuu uhi saxaabigana rasuulka ole baan maqlay tudna shamsu cadceeddaa la soo dhaweynaya yowma alqiyaamati maalinka qiyaame min alkhalqi khalqiga loo soo dhaweynaya xataa takuuna minhum ilaa ay ahaato ay usoo jirsato iyaga ka miqdaari miilin miil qadarkii in miil leeg qaala sulaym bnu mucaamirin wuxuu yihi alraawi can ilmiqdaadi wallahi ilaahay baan ku dhaartay ma adri garan maayo maa yacni bilmiili miilka wuxuu uga jeedo amasaafata alardi ma masaafada dhulku uga jeeda amil miili amasaafata alardi ma masaafada dhulku uga jeeda amil miila aladii tugtaxalu bihi alcayn se miilka yaree isha lagu indhakuulo qoriga yaree lagu indhakuusho uga jeeda labadooda miil waa lena oo miil masaafadan dhulka ee maaragtay soomaalidu ay maylka yidhaahdaan oo dee in laysla yaqaanana waa loo isticmaalaa oo ilaa kilomitr iyo barh meelaha noqonaya miilka waxaa kaloo la yidhaha qoriga yar ee lagu indhakuusho labadaa ku uga jeeda rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma garanaya bu xataa haddii laga soo qaado kaa fog ee mastaafada ah haddii laga soo qaado yani aada baa cadceeddii loo soo dhaweynayaa bay noqonaysa oo cadceedda imaka iyadoo dee in ilaahay unu og yahay inoo jirtaa oo aada iyo aada inooga fog halkaa inaga gubaysa ee aan kulaylkeeda aynu xamili la-an ahay oo maxaad u malaynaysaa intaa la soo jirsiiyey ya waad dareemi kartaa markaa dhibta maalinkaa jirta qaala wuxuu uhi fayakuunu naasu dadku waxay ahaanayaan calaa qadri acmaalihim qadarka camaladooda iyo camaladooda intay leegaayeen fil caraqi xagga dhididka kolba camalkooda xumi siduu u kala badnaabaa dhididkooduna noqon u kala badnaan doonaa wa minhum waxaa ka mida man yakuunu ilaa kacbayhi mid ilaa qonafyada uu gaadhi doono wa minhum man yakuunu ilaa rukbatayhi mid ilaa labada jilib uu gaadhi doonaa ka mida wa minhum man yakuunu ilaa xiqwayhi mid labadiisa gunti xidhoo labada hareerooda uu u gaadhi doonaa ka mida wa minhum man yuljimuhu waxaa ka mida miduu markaa xakamayn doono alcaraqu dhididku iljaaman xakamayn oo ilaa afka uu u gaadhi doono qaala wuxuu uhi wa ashaara rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ishaaray sala allahu alayh wasalama biyadihi gacantiisa wuxuu ku ishaaray ilaa fiihi afkiisa qaar buu ilaa afka u gaadhay rawaahu muslimu muslim baa wariyey marka waa la dhididayaa marka cadceedda la soo dhoweeyo aad bay dadku u dhididayaan hawlkiiyo shiddada markaa iska daran maalinka ikhwaani qaala wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi yacraqu nnaasu dadku way dhididayaan yowma alqiyaamati maalinka qiyaama xataa yadhaba ilaa uu galo oo uu quuso caraquhum dhididkoodu fi lardi dhulka dhexdiisa sabciina diraacan toddobaatan dhudhun ilaa toddobaatan dhudhun dhididkoodu dhulka hoosu galo wayuljimuhum waxaana xakamaynayaa waan u xakamaynayaa dhididkoodu dadka xataa yabluqa ilaa uu gaadho aadaanahum dhagahooda ilaa uu gaadho mutafaqun calayh marka waa halka uu dadka qaar u gaadhayo badhna wuu ka hooseynaya sida xadiidkaa hore uu sheegay kaa dhagihii iyo afkina isma diidano waa isma yihi qaala wamacnaa yadhabu fi lardi ee yanzilu wuu ku dhaadhacaya wayaquusu wuu quusayaa way dhididkooda hoos dhulka u gelaya marka maalinka sidaa loo dhididayaa waa maalin ina sugaya ilaahay hayna badbaadiyo innaga iyo intii muslimiinaba ilaahay hayna badbaadiyo qaala wuxuu uhi wa canhu ay wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala kunaa waxaanu ahayn buu uhi maca rasuulillaahi rasuulka ilaahay la jirkiisaanu ahayn sala allahu alayhi wasalam id samica wuxuu maqlay rasuulku wajbatan jug buu maqlay jug wajbada waxaa la idhaahdaa asaqta waa xagga sare ka soo dhacay oo gariir iyo cod sameeyey oo dhug yidhi tusaale ahaan ayaa la idhaha wajbada markaa jug ayuu maqlay fa qaala wuxuu uhi hal tadruuna ma garanaysaan maa haadaa jugtaas iyo sanqadhaasi waxay tahay qulnaa waxaanu nidhi allahu warasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisaa ku cilmi leh qaala wuxuu uhi haadaakani xajarun ay sawtu xajarin dhagax codkii weeye jugtaa maqlayseen iyo gariirkaasi dhagaxaasoo rumiya bihii lagu tuuray fi naari naarta lagu tuuray mundu sabciina khariifan muddo toddobaatan sanad laga joogo oo fa huwa isagu yahwi wuxuu ku hoobanayay fi naari naarta alaana hadda haddana weeye xiina intahaa markuu gaadhay ilaa qacrihaa gunteeda markuu gaadho wa samictum waxa aada maqasheen wajbatahaa gariirkeeda ayaa waxa weeyaan maqasheen rawaahu muslim xiina buu idiin qora mise xataa xataa buuda qoraysa ma jazakum allah khayr marka alaana waxa weeye waa daraf oo khabar muqadama ayuu ku tacalluqaya kolka wuxuu macnuhu noqonayaa fa huwa isagu yahwi waa ku shalwanaayay fi naari naarta alaana hadduu ku shalwanaayo xataa intahaa ilaa hadduu ku shalwanayo uu saasuu ugu soo socd ugu sii socday xataa intahaa ilaa uu gaadho ilaa qacriha oo macnihii waxa weeye marka lasoo qadaro wuxuu noqonayaa alaana xiina intahaa biha ilaa qacriha ilaa qacri naar alaana hadda weeye xinantahaa markuu gaadhay ilaa qacri naar naarta gunteeda markuu gaadhay waa hadda uu ku shalwanayo si loogu tuuray oo uu kusii socdo uu kusii haddana weeye waktiguu gaadhay gunteeda fa samictum waxaa maqasheen wajbatahaa gariirkeedaa maqasheen rawaahu muslim marka naarta jahanamo waa meel dhagaxii uusii toddobaatan sano gunteeda u socday intay leeg tahay kolkaa ilaahay unbaa jala wacalaa og aada iyo aad baanay u weyn tahay halkaasaa ilaahayna fara inaynu iska ilaalino inooga digay qaala wacan cadiy bni xaatimi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama maa minkum idinka mid maaha min axadin axad ilaa sayukalimuhu rabbuhu rabbigii baa la hadli doona laysa beynahu wa beynahu tarjumaan iyadoo isagu iyo rabbigii aanu markaa afceliya ama tarjumaan udhexaynin tarjumaanka waxaa la idhaha qofka labada luuqadood isku fasira waan yutarjim luqatan biluqati mutarjimun cinda wahayli luqati baa la yidhaahdaayo qofka labada luuqa isku fasira ayaa la yidhaahdaa tarjumaan marka ilaahay baa qof waliba uu la hadli doonaa intuu ishortaago iyada oo isagiiyo rabbigii tarjumaan aan u dhexayna toos uula hadlayo rabbigii fayanduru wuxuu eegi aymana minhu xaggiisa midigoo falaa yaraa ilaa maa qadam wuxuu soo hormarsaday mooye wax kale ma arki doono wayanduru wuxuu eegi doonaa ashama minhu bidixdiisao falaa yaraa ilaa maa qadam wuxuu soo hormarsaday mooye wax kale ma arkayo wayanduru wuxuu eegayaa beyna yadayhi xaggiisa horeo falaa yaraa ma arkaayo ilaa naara naartii mooyaane oo tilqaa'a wejihi wejigiisa qaabilsan oo ka horeysa wataqu naara naarta ka dhowrsada oo isaga dhiga walow bishiqi tamratin xaba timira jeexeedba ha ahaadee muttafaqu calayh xadiidkan hore aynu usoo maray baabu kahrati duruqi اlkhayr waa inagii kusoo maray markaa qof walaba rabbigaabaa kula hadli doonaa rabbigaaga baa lagu hor joojin doonaa maalinkaa waa inaad aada maskaxda ugu hayso qaala wacan abi darin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi inii anigu araa waxaan arkaa maa laa tarawna waxaydaan arkahayn adat isamaau samadii baa jiiq jiiqlaysay oo adiidka sheekhaa fasiri doona waxaa la yidhaahdaa jiiq jiiqda albaab cusub oo kale marka sidaa loo xidhaayo jiiqda uu yidhaahdo iyo sariirta marka dhowr qofki kufa ku wada fadhiistaan jiiq jiiqlaynta jiiq jiiqlayda iyo wixii la culaysiiyo ee jiiq jiiq idhaahda iyo rarka awrka saaran ama geela saaran sanqadha ka baxaysa iyo waxyaabahaasaa leedahay adati samaau samadii baa jiiq jiiqlaysay waxuqa laha waanay u garowday an taida inay jiiq jiiqlaysaa maa fiihaa dhexdeeda kuma sugna mowdicu arbaci asaabica afar farood meel la dhigaa ilaa wa malakun malag baa waadicun dhigay jabhatahu salaantiisa saajidan lilaahi tacaala xaalu ilaahay u sujuudsan yahay meeshii afartaa farood la dhig ilaaba malag baa wejiga saaray oo ilaahay u sujuudsan jalla wacala marka malaa'ig baa dafka ah oo ka buuxda weeye samadii wallah allaan ku dhaartay low taclamuuna haddaa ogaan lahaydeen ma aclamu waxaan ogahay ladaxiktum qaliila in yar baa qosli lahaydeen wala bakaytum kaiira in badanna waa ooyi lahaydeen wamaa taladadtum malaydaan macmacaansateen wamaa taladadtum manaydaan macmacaansateen oo kumaydaan raaxaysateen binisaa'i dumarka cala alfurushi googlaha korkooda maydaan markaa ku macaansateen oo maydaan ku raaxaysateen wala kharajtum waxaana u baxi lahaydeen ila sucuudaati banaanada tajaaruuna ila allahi tacaala idinkoo rabbigiin u qayshanaya ilaahayow nabadbaadiye ilaahw naarta naga nabadgeliye da idinkoo hayo markaa ilaahay u qayshanaya qaala rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidu xasanu wuxuu ihi waa xadiid xasana imaamu lalbanina wuu taxsiiniyey kaa xadiidku waa xasanu ligayrihi iyo sanadkiisa markaa waxoogay waxaa ku yar sugan dacfi laakiin wuxuu leeyahay shawaahid marka waa xadiid xasanu ligayrihi wey oo sugan yahay qaala waadat bifatxi اlhamzati watashdiidi طaa'i wataiduna bifatxi taa'i wa bacdaha hamzat maksuuraة taiu adat taiu labadubana way kusoo hara adat isamaawi iyo anta ida maadadaasi iyadoo maadi iyadoo mudaaricaba xadiidkay kusoo aroortay marka adaya idu weeyi qaala wuxuu haddaba yidhi walaiidu aiidku sawturaxli waa rarka saaran rarka codkiisa weeye iyo walqatabi qatabkuna raxligaasunbuu la macno yahay qatabka iyo wa shibhihimaa waxyaabaha la midka ah ee jiiq jiiqleeyo codkooda weeye wa macnaahu macnihiisuna waxa weeye ana kahrata man fi samaa'i cidda samada joogto badnaantooda oo min almalaa'ikati malaa'iga haatay malaa'igtaasoo alcaabidiina ilaahay caabudaya qad adqalathaa samadii way cuslaysay xataa adat ilaa ay jiiq jiiqlaysay qaala wasucuudaatuna bidami saadi walcayni aduruqaatu waddooyinka weeye marka wala kharajtum waxaa u bixi leediin lila sucuudaati waddooyinka wa macnaa tajaruunana tastakiihuun xaalaa markaa ilaahay jala wacalaa u yeedhanaysaan oo u qayshanaysaan weeye qaala wacan abi barzata biraain uma zaayin abi barza waxaa laga wariyey waa ra'yaza abi barza oo nadlata bni cubaydin ilaslamiyi radia allahu canhu magaciisana waxaa la odhan jiray nadla ibni cubayd aslami buu ahaa qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa tazuulu ka zuuli mayso qadamaa cabdin addoon labadiisi goomadood yowma alqiyaamati maalinta qiyaame cagihiisu markaa zuuli maayaan maalinka qiyaamo ma dhaqaaqayaan oo halkaa la joojiyey ka dhaqaaqi maayaane mowqifka qiyaame xataa yus'ala can cumrihi xataa yus'ala ilaa la weydiiyo can cumrihi da'diisii fiima afnaahu waxa uu ku dhammeeyey wa can cilmihi cilmigiisiina la weydiiye fiima facala fiihi wuxuu ku sameeyey wa can maalihi maalkiisana la weydiiye min ayna iktasabahu wa fiima anfaqahu alka uu ka soo shaqaystay iyo waxa uu ku bixiyey wa can jismihi jidhkiisana la weydiiye fiima ablaahu waxa uu ku duugeeye uu ku baaligareeyey rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidu xasanu صaxiix xadiidku waa xadiid صaxiixa alclaamaة اlalbaniyuna raximah اllah uu صaxiixiyey laakiin sheekha markaa saliim ibnu ciid alhilaali wuxuu leeyahy waa xasanu ligayrihi xasanu ligayrihi buu markaa ku sheegay waayo sanadkiisa dacfi baa ku jira buu ihi oo saciid ibnu cabdillahi ibnu jurayj baa ku jira oo saciid ibnu cabdillahi ibnu jurayjna waa majhuul weeye laakiin adigu shawaahid buu leeyahay oo waa iska darajatulixtijaaj waa gaadhaya in sha allahu ugu yaraan waa xasanu ligayrihi waay marka su-aalahani waa la yaab weeye waa imtixaanku sugaaya oo su-aalaha lagu weydiinayana lagu sii sheegay weeye marka adduunyada waxaynu naqaanaa markaad doonayso macallinku rabo inuu arday sua itixaan ka qaado inuu idhaha kitaabkaasaan itixaan lagaaga qaadaya ama buuggaa mooyaane dee su-aal iyo su-aashaa iyo su-aashaasaan ku weydiinayaa sii qayb lama idha ardayga sacaynkaa maaha laakiin hadda rabbunaa jala wacalaa wuxuu inoo sheegay imtixaankan iyo su-aalahan in qof kasta la weydiinayo qof walibana bartaa qiyaamaa la joojiye aanu ka dhaqaaqayn ilaa su-aalaha la weydiiyo su-aalahaana ilaahay waa inoo sii sheegay marka waxay mudan tahay in qof waliba uu usii diyaar garoobo jawaabihii uu su-aalaha ka bixi la iyo imtixaankaa wixii uu kaga shaqayn lahaa qof waliba maantuu fursad haystaa inuu kasii kasii diyaar garoobo cumrigaagii waa lagu weydiinayaa uu dhammaanaya maxaad ku dhammaysa jidhkaagii iyo xooggaagii iyo muruqyadaadii maxaad ku baaligaraysay aada ku duugaysay cilmigaagii maxaad ku samaysay maxaad kaga camal fashay maalkiina isaga labadaas su-aalood baa waxa weeye la ysu daba dhigay halkeed ka keentuu kaa soo galay halkeed ku bixisay halkuu kaa soo galay markii hore halkeed ka keentay ma dariiq xalaala mise dariiq xaaraana halkeed ku bixisa ma meel lagu ogoliyo mise meel aan lagu ogolayn waa arrin markaa qofka muslimkaa qalbigiisa cabsi weyn gelinaysa ilaahay inoo fududeeyo su-aalaha khayrka iyo walaagana ilaahay ayna waafajiyo dembigeennana ilaahay subxaana wa tacaala ha dhaafo baabulkhawf baynu ku jiraa waxoogay axaadiis baa weli inoo hadhay halkaa aynu u dayno wasubxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ileyk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online